xoogo dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal beeleedyo dib uga qarxay deegaano ka tirsan gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya kuwaas oo dhaliyey khasaarooyin kala duwan dagaalkan oo u dhexeeya laba beel oo muddooyinkii u dambeeyeyba isku hor fadhiyey deegaano ka mid ah gobolkaasi ayaa la soo warinayaa in ay ku dhinteen ku dhowaad shan iyo toban ruux ayna ku dhaawacmeen tiro intaas ka badan waxa ayna si gaar ah kaga dhaceen inta u dhexaysa deegaanada jiicboor iyo saxqurun ee galbeedka mudug ma ahan markii ugu horraysay oo beelo walaalo ah isku dagaalaan deegaanadan maalmo ka hor ayay ahayd mar sidan oo kale laba beelood isku dagaaleen ayagoona dhimasho iyo dhawacba isugu geystay halkaasi maamulka la baxay puntland ayaa lagu eedeynayaa inuu qayb ka yahay dagaal beeleedyada ka socda gobolka mudug iyadoo maamulkaas uu isna dowladda federaalka ku eedeeyo inay iyadu hurinayso colaadaha ka alowsan gobolkaasi haddaba gobolka mudug iyo guud ahaan gobollada dhexe ayaa waxaa hareeyey dagaallo sokeeye ka oo u dhexeeya beelo walaalo ah balse dowladda federaalka iyo maamulada ka jira gobollada ay colaadaha halakeeyeen ayaa u muuqda inaanay xal ka gaarin colaadaha dhinaca beelaha dhanka kale goobaha ay maamulaan mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa qariib ka ah oo marnaba ka dhicin dagaal beeleedyada caynkan oo kale ah iyagoo qabaa'ilada ku nool mandiqadaasi dhex dhigta heshiis walaaltinimo